gabdhaha walaalahaya ah oo sool maalin walba lagu bahdulo oo lagu dilo oo lagu dhaawaco oo lagu jajabiyo oo guryahooda lagu weeraro ciidanka sheegaanta somalilan s m m waxa weeye gardarada cad ay ugu jiraan guryahayaga iyo dhulkayaga ay ugu jiraan waxa weeye waa laysaga daba imaanayaa gabdhaha waxaan u sheegayaa dal iyo dadba waa iniin maqan yihiin bartiinaa idinku imaanaynaa meeshaa joogtaan baa idinku imaanaynaa waa isdifaacaynaa shareecadaa noo ogol inaan laascaanood la sii haysan lana joogin aad baana waxaan uga xunnahay uga tiiraayeysannahay walaalaha iyaga ku dhintay qaarna ku dhaawacmay oo qaaliga ah oo halgamayaasha ah oo naftayadii ah waxa weeye walaalayaal wahabkii waa naga kacay sixirkii waa naga kacay kala maqnaashihii waa isu nimi waa isdifaacaynaa dalkeenna waa difaacanaynaa dadkeenna waa difaacanaynaa ilaahay baa inoo hiilinayaa waa inoo iyo burco haddaanu hargeyso tegin ilaa burco ninkii ooyo hooyo ma dhalin ninkii ooyo hooyo ma dhalin ninkii ooyo hooyo ma dhalin waxa weeye anigu hadalkaygaan kusii gabagabooynayaa halkan waxaa fadhiya murwooyinkii ugu sharaf badnaa puntland nooc kasta ha ahaadeen waxaanu nahay dadkii naftooda iyo maalkooda aniga way garanaysaan baan u malaynayaa si fiican baad i garanaysaan al-shabaab dhexdeedaan dagaal ku waday oo la dagaalamay suujiya galmaal aan ka saarna wallaahi oo bilaahi oo tallaahi gabdhihii baa ka saaray al-shabaab juus iyo garmaal ka saaray ayl ka saaray haddeena idinkuna ina waxunu qabay ragga iska badaayo ballan baan inay ka qaana inaan iska kiin celinno yaa inaan iska kiin celinno waxaan aada uga xumahay wiilasha yararkaa oo muuse jiid keenay nugaaleed ama jiidda hartiyeed ama jiidda daarood keenay
birmageydo wax la dhahaa jiri jiray oo soomaaliya dhaqankeedaba ay ahayd birmageydadii waxaad moodaa taliska kaligogoosidkaahi inuu soo dhaafay baa moodaa maadaama uu gabdhalaynayo maadaama uu gabdhihii jiidayo waxaa moodaa wixii birmageydada la oran jiray inuu dhaafay ismadiina dee horey buuba kuwoodii u cunayoo u xirxirayo wax meeshaan u yaallay ma jirinin maantana haweenka bay taaganta waxaan rabaa inaan hooyooyinka waqooyi oo somalilan aan fariin u faro annagu haddaanu nahay hooyo madarisaanu nahay madarisadana waxsan baa ka soo baxa hooyooyinka habaartamaya ama sacaytamaya ama mas-uuliyiinta caayaya ama wiilashooda gaariyaasha lagu soo gurahayo oo raaf aan adduunka ka jirin maanta la raafahayo waan u nasteexaynayaa waxaan leeyahay korbiliseedka bays madheera hooyooyin oo wiilashiina jaamiciyiinta ah ama dugsi sare ku jira oo lasoo raafahayo sida guddoomiyaha baarlamaanku ku dhawaaqay wuxuu yidhi dugsi sare ardada ah waa in la qaadaa war maxay yaqaaniinoo lagu soo qaadayaa xageeso loo soo wadaa soo xaqdarro maaha meesha loo soo wadaa soo guri reere leeyihiin maaha meesha loo soo wadaa hooyoy calaamaadka munaafaqa ha ka qaybgelin ceshada wiilashiina annagu hooyaa nahay wiil yara oo ardaya oo dhibaataysan waanu ka nahaynaa marka hooyo waxaan idin leenahay wiilashiina ardada ah oo nimanku soo raafahayaan odayaashaas waaweyn oo waxay dhali lahaayeenna dhalay dhiikarkana wada qaba sonkorta wada qaba naf adduun aan rabinin yaysan idan gablaminin waad iska caytamaysaan siyaasaddu meelay jirtaba ma idan garanin maraaci iyo dad baa wacaba mas-uuliyiinta in la caayaana waaba mamnuuc waayo mas-uul aan waxba ku yeelin oo aqoon-yahana oo xishoonaya inaad adigu maaragtay ugu soo hormarta adoo hooyaahi waa ceeb taas waxaan farayaa haweenka reer waqooyi waxaan ka codsanayaa dowladda haddana anigoo dowladda maahae taliskaas kaligogosiga baadi baa naga maqan baadida naga maqan inay dib noogu soo ceshaan waayo baadida ninkeeda iskale cali khaliif galeer waa baadi waana naga maqan yahay